wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdule ayaa maanta gaaray magaalada dhuusamareeb wafdiga oo ay qayb ka yihiin qaar ka mid ah wasiirada wasaaradaha gargaarka ee maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ayaa waxaa garoonka diyaaradaha dhuusamareeb kusoo dhaweeyey wasiirka gargaarka galmudug cabdiraxmaan makaawi maamulka gobolka galguduud iyo mas-uuliyiin kale socdaalka gudoomiyaha hay-adda sodma maxamuud macalin ayaa kusoo aadaya xili magaalada dhuusamareeb oo maalinta beriha ka furmayo shirka madasha arrimaha baniaadanimo oo sanadkiiba saddex jeer la qabto kaasi oo sanadkan lagu qabanayo magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug